xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahee marka qoysiska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahee ii qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxaa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad leewaaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka dowra raadiyaha cadaado qodobbadaad ku dhegeysan doontaana maanta waxaa ugu dooroon wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug oo xari ka jiray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee degmada bandiireley ee gobolka mudug taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliya oo gaaray deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe oo dhowaan al-shabaab ah lagu gaarsiiyey jab xoogan wasaaradda haweenka arrimaha qoyska jubbaland oo kulan mahadcelin iyo sagootino isugu jira u qabatay qaar ka mid ah haweenka jubbaland wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya farataag oo madaxweynaha jubbaland ku eedeeyey xiisada ka taagan deegaanada jubbaland ee u dhaxaysa dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ciidamada nabadsugidda jubbaland oo ka hortegay weerar qaraxa oo lala dabacsanaa magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door kuran warka duure raadiyaha cadaada dhegeystayaal goorrow diyaar garooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo isniin waana saddex iyo labaatanka bisha diseembar sannada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa xarig ka jiray qaybaha cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee degmada bandiiraley cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixinta warkan gaalkacya inooga soo diray wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug daahir faarax fiidow ay weheliyeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa xarigga ka jaray qaybta qalimada guud ee isbitaalka degmada bandiiraley taas oo si isku tashiya ay ku hirgasheen bulshada degmadaasi qaybtan cusub ee qaliinka ee lagu soo kordhiyay isbitaalka bandiirele ayaa ah mid baahi weyn loo qabay marka loo eego adeegyada caafimaad isbitaalku u hayo bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibweysiinta cumar cabdi maxamed guure ayaana ka hadlay ahmiyadda qaybtani ay u leedahay adeegyada caafimaad ee isbitaalka bandiirele u haya bulshada
oo haddii reality laga hadlo la fiiriyo macnaha inta bulshadu bixiso iyo inta runtii dee dad kale aan ka helnahay ay aada u kala badan yihiin waxaan dhihi karnaa runtii waa waxa loo baahan yahay saxda lacagta yarta marka oo dee dadkan baatinarkana la shaqeeya oo mahadsan oo runtii waa lacag runtii laga soo qaada laga yaaba hal dollar oon dad sadaqa la baxayaah oo ajnabiha ay soo bixiyeen oo laisku dardaray iyo lacag dowlado ay iska soo jareen oo yaryar oo isku dardareen isku tagtay marka isku tagtana waxaa dadka baahan runtii ha loo geeyo marka annaga waxaa qaba bandiirada leysaaka waxaa fiirinaynay dabcan dhakhtaraduna tustay dadka meesha dadka laga xisaabiy waxaa kamid ah inay dadku kobcahayaan iyo inay hoos u dhacayaan waa dhimashadii dhalashada aniga wasiirka waxaa tagna shalay ilaa calguule iyo meelaha wargale iyo docol ee soo maraynay dhammaan xarumaha ka dhisan meel kastaa isbaal intaan la-eg ka dhisan runtii laga shaqaysay dadkaana dhistay oo hadda wax kale marka waxaa laga yaaba haddii saalkan la dhihi lahaa aan dad noo dhisaanay in la dhihi lahaa dhowr boqol oo kun runtii lacagade halasoo xayeysiiyo halagu rangareeyo marka dadku waa diyaarsan yihiin dowladnimaduna runtii waa kasoo muuqanaysaa in dadku ay u diyaarsan yihiin waana runtii dowladeena axmed cabdikaari qorqoor uu hogaamiyena waa ku mahadsan yihiin runtii shaqooyinka quruxda badan la kelma si guud uga socda
munaasabadda xarig jarka qaybtan qalimada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka bandiirele ay ka hadleen maamulka degmada bandiirele waxgaradka dhakhaatiir iyo howlwadeeno caafimaada ayaa waxaa ugu dambeyn ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug daahir faarax fiidow oo sheegay inay tahay mid baahi weyn loo qabo islamarkaana dabooli doonta adeegyadii qalimada guud ee loo aadi jiray gaalkacyo iyo deegaana fogfoga ugu dambeynna wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowladda galmudug daahir faarax fiidow ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan la socon doonaan baahiyada caafimaad ee ka jira guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmuduga bulshada la eg ayaa ka faa'iidaysan doonta qaybtan runtii aad ayay dhib ugu qabeen hooyooyinka umulaya iyo dadka kale ee qaba maaragtay caafimaadka degdega sida dhaawacyada iyo wixii lamida adeegaas insha allahu tacaala ama baahidaas maanta wixii ka dambeeya bulshada reer bandiiraley way ka raysteen insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa adeegyada kale ee dabcan horumarinta ah ee cusbitaalku u baahan yahayna waa insha allahu tacaala wasaaraduna qeybteedii ama doorkeedii way la taagan tahay bahda muxsiniinta ee u dhashay deegaanka iyo bulshadii horey isu abaabushayna waxaan iyagana ku dhiirigelinaya inay dadaalkoodii cabdirisaaq maxamed axmed reediyo cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya ayaa gaaray deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe oo dhowaan kooxda al-shabaab lagu gaarsiiyey jab xoogan zakariya qaasim ayaa warbixinta warka aan xawaadle inooga soo diray taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye guuto sahal cabdulaahi cumar iyo wafdi saraakiila uu horkacayo ayaa maanta soo gaaray deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha iyo wafdigiisa soo gaaritaankiisa halkan kadib waxay kulamo gaar ah la qaateen xubnaha saraakiisha ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa xaaqudirirka deegaanka ee halkani ku sugan waxayna ka xaal waraysteen xaaladda guud ee deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sarriye guuto sahal cabdulaahi cumar ayaa intaasi kadib wax uu kormeer iyo indha-indhayn ku tagay difaacyada hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee halkani ku leeyihiin taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal ibraahim yuusuf abuukar ayaa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed kaga mahadceliyey soo gaaritaanka uu soo gaaray deegaanka xabaadley ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa tibaaxay in soo gaaritaanka taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed ee deegaanka xawaadley in dhiiragelin ay u tahay ciidamada qalabka sida ee halkani ka howlgala geesta kale taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa taliyaha ciidanka dhulka kaga warbixiyey jabkii argagixisada toddobaadkan lagu gaarsiiyey deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe maanta waxaana soo booqday taliyihii ciidanka dhulka isagoo wafdi kale wata oo la socda saraakiil badan qorsheynaya howlgalladii halkan ka socda iyo kormeer ugu socda iyo qorsho waxaan leenahay aad iyo aadan uga mahad celinayna arrintaas muraalgelinay noo tahay waxweynay noo tahay in taliyaheena maanta uu noo yimaado noo geel qalo nala qadeeyo farxaday noo tahay boqolkiiba boqol geesta kale taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sarriye guuto sahal cabdulaahi cumar ayaa ciidamada qalabka sida ee halkani ku sugan waxa uu kaga mahadceliyey geesinimada iyo dhiiranaanta ay sameeyeen sidii ay kaga hortageen damacii argagixisada ee ku aadanaa dhibaataynta dadka rayidka ah ee halkani ku dhaqan
runtii waxaan u imid inaan bogaadiyo ciidanka sharafta leh ee howlgallada wada dadaalada ay wadaan iyo sida nafuralnimada leh ee ay u difaacayaan dadkooda iyo dalkooda boorintaas kadibna waxaan qiimeyn iyo ku sameynaynay indhaindhayn xaaladda ciidanka xaaladda furmaha ay joogaan iyo guud ahaan qaabka howlgalladu ay yihiin waxaan ku dhammaysanay si fiican oo qurux badan insha allah waxaan rajaynaynaa in mar dhow cadowga khawaarijda ee ummadda soomaaliyeed ay ka bixi doonaan aagaga hadda yar ay ku harsan yihiin si fiicanna looga saari doono maadaama ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ay intaas yare hadhay ay si fiican uga saaraan hadduu alla yidhaaho waxaan ku boorinayaa ciidanka dhammaan inay dadaalka ay hayaan sii laba jibaaraan iyo saraakiisha dhammaan hadduu alla yidhaaho cadowgu waa waxa uu rafashadii ugu dambeysuu ku jiraa rafashadaas marka waxaa ka saari kara inaad idinkuna guntiga dhexda dhiisha ka dhigataan dadaalkiina aada sii laba jibaartaan hadduu alla yidhaaha annaga ka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna garabkiinaan nahay insha allah meel walba ood joogtaan wax walbood u baahataanna garabkiinaan la nahay hadduu alla yidhaha waxaan rajaynayaa mar dhow in ay soo dhammaan doonto intaa yarta ee halkan ku dhuudhuumanaysa hadduu alla idmo ciidamada qalabka sida ee ku sugan halkan ayaa toddobaadkan ka hortegay damacii argagixisada ee ku aadanaa dhibaataynta dadka rayidka ah sakriya qaasim bagax wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuq insaanka jubbaland ayaa kulan mahadcelin iyo sagootin iskugu jira duleedka kismaayo ugu qabatay qaar ka mid a haweenka jubbaland kamaal maxamed axmed ayaa warbixinta warkan kismaayo inooga soo diray wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland marwe cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa munaasabad mahadcelin ah u qabatay haweenka reer jubbaland ee sida quruxda badan uga soo qayb qaatay ololaha dib u doorashada madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam sidoo kale xafladda ayaa waxaa qayb ka ahayd sagootin loo sameynayay wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka jubbaland marwe qamar deeq xaaji khaliif oo dhowaan dib ugu soo laabatay magaalada kismaayo munaasabadda oo ahayd qada sharaf uu haweenka reer jubbaland uga mahad celinayay doorka muuqdo ay ku lahaayeen doorashadii uu kusoo baxay madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam islamarkaana madaxweynaha ay wakiil ka ahayd wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwe cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa lagu bogaadiyey dadaalka haweenka ay ugu jiraan difaacidda dowladnimada jubbaland qaar ka mid ah haweenka ka soo qaybgalay xafladda ayaa waxa ay soo dhoweeyeen qadasho raftan oo uu sameeyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay sagootiyaan marwa qamar deeq xaaji khaliif waxaan ku faraxsanahay xafladdan uu ilaahay subxaana wa tacaala ii gartay inaan ka soo qayb galno annagoo ah bulshada rayadka ee jubbaland oon ku soo dhoweyno oo ay xafladda noo qabata wasiiraddeenna haweenka wasiiradda haweenka iyo xuquuqul islaamka marwo cadar juuraati ismaaciil oo xafladda ay ku soo dhoweynayso ama ay u qabanayso oo baybay ah wasiiraddeeda dhiggeeda ah wasiiraddii hore oo dhiggeeda ah walaashad qamar deeq xaaji khaliif dhammaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha ururka haweenka saxaafadda bulshada rayadka salaamu calaykum waxaan salaamayaa maamulkeena jubbaland gabdhaha ka jooga wasiiraddeena hore qamar deeq xaaji khaliif iyo wasiiraddeena kale cadar juuraati barnaamijka aan ku hambalyeynayaa maadaama cadar horta waa maamulka waa qor isu dhiib shalay cadar qamar baa ahayd maantana waa cadar birina tu kaley noqon kartaa maasha allah waan ku faraxsana annaga daana civil society-ga aan soo dhaweynayna wada shaqayn wacan marwadeenna qaaliga ah cadal ismaaciil juuraati oo muxuu ahay ta soo dhaweysay wasiiradii hore qamar deeq oo maanta qadashada farkaa u samaysay oo annagoo dhan aan iskugu imaanay gabdhihii civil society-ga gabdhihii ururka haweenka gabdhihii jubbaland oo dhan halkaa iskugu imaatay qadasho raf baa halkaa ka dhacday waana ku soo hambalyaynaynaa wasiiradeennana waa ugu mahad celinaynaa sidoo kale guddoomiyaasha haweenka degmada kismaayo iyo gobolka jubbada hoose marwe faadumo aadan kateela iyo marwe faadumo maxamed cabdi ayaa waxa ay ka hadleen waxqabadkii marwe qamar deeq xaaji khaliif inta ay joogtay xafiiska iyaga oo sheegay in ay si qurux badan ay u sagootinayaan marwo qamar waxaan leenahay marwo midhihii aad beertay waa kuwan galabta halkan fadhiya waxayna ku leeyihiin wasiir soo dhowow ku soo dhowow gabdhahaagii ku soo dhowow beertii aad beertay ku soo dhowow dadkii aad ka tagtay ee iyaga oo maamulka jubbaland aad gacanta u gelisay welina gacanta ku haya baa kugu soo dhowaynaya halkan halkan waxaa fadhiya gabdhihii lixda xaafadood gabdhihii civil society-ga gabdhihii maxay ahayde qaybaha kala duwane haweenka ayaa halkan fadhiya dhammaanna waxay ku leeyihiin waa mahadsan tahay wasiir waxaan leeyahay hadda annaga wasaaradda haweenka cadar ismaaciil juuraati waa gacantana u haysaa cadar maxuma wasiirka keliya hadda waxaa waay haweenka dhex fadhiista bariiska la cuna marwa qamar waxaan kugu soo gootinaynaa weji quruxsan sharaf leh karaamo leh farxad leh soo maaha gadayo kismaayale waa mahadsantihiin waxaan ahay annaga dadka laleeyahay markasta geediga hore u wada markay wiilasha yar xabadda galaan gabdhaha garab taagan baa nahay gabdhaha aan ka tanasulin baa nahay weli si wasiir qamaray ilaa saacaddii aad naga tagtay ilaa saacaddaa weli ciidanka garab taagan habeenkii meeshay maraan la mara subax meeshay maraan la mara waxaa noo dheer inaan gabdhaha waxbarashada kusoo u diyaarino inay wax bartaan gabdhahaad ogeed ee meesha cidlada taagnaa waa isla ogeen xaramooyinkii hadda xarunta nala joogtay ugu dambeysay shan boqol iyo konton dhallinyaraan ka saarna oo haween u badan oo weli aanan aan macnaha waxbarasho hore usoo dhiganin agoommihaad ogeed waaga aad ka tagtay sidii baan u wadnaa gacanta ugu haynaa hooyooyinka waweynaa oo aan buuga qalimaanta macnaha ku qoran karin wax oo aan telefoonada lacagaha ku qoran karin aan ka baxsan karin ayagana maanta waxay noo gaareen meel fiican oo ayaga akoonadooda ay lacagta kala baxayaan dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland marwe cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa ka hadashay muhiimadda qadasho raftan inay tahay mahadcelin uu haweenka reer jubbaland uu u mahadcelinayo madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo sagootin ay u sameynayaan wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka jubbaland marwe qamar deeq xaaji khaliif maanta waa maalin weyn oo aan ugu talagalnay inaan halkan oo ah duleedka magaalada kismaayo aan ugu soo banbaxnay sidii aan aan u sagootin lahayn wasiiraddeenii hore ee marwe qamar iyo qodobka labaad oo ah inaan isu mahad celinno gabdhahan meesha fadhiya waa gabdhihii laba bilood iyo wax ka badan soo taagnaa taageerada u muujinhayay dowladdooda jubbaland iyo sida loo dhisi lahaa dowladda jubbaland hadday baarlamaan tahay iyo hadday tahay guddoonka baarlamaanka iyo hadday tahay madaxweyneheenna aan jecelnahay madaxweyne axmed maxamed islaam waxaana aan u taagneen maalmo fara badan oon soo ololeynaynay inaan maanta aan dhahno gabdhaheenna sharafta leh anigoo wakiil ka ah madaxweynaha maxay ahaydey axmed maxamed islaam inaan idhaahda madaxweyne waa mahadsan tahay gabdhihii soomaaliyeed ee reer jubbaland khaasatan gabdhihii reer kismaayana aad iyo aad bay maaragtay kuu salaamayaan wayna kuu mahad celinayaan anigana farriintaydii aad isoo fartay oo aad tidhi gabdhaha iga gaarsii inay mahadsan yihiin waan maxay ahayday kaa gaarsiiyey maanta qayb ka mid ana way kuu imaan doonaan si aad u soo gaarsiisid farriintaada labaad laakiin farriinta koowaad anoo kao wakiil ah ayaan gabdhaha u soo gudbiyey runtii haweenka jubbaland waa haween sharaf leh waa haween akhlaaq leh waa haween magac leh waa haween u taagan inay garab istaagaan dowladdooda hadday ciidan tahay iyo hadday shacab tahay iyo hadday maamul tahay iyo hadday madaxweyne tahaba waa haween mar walba ku sifoobay dhanka garab istaagga iyo macaarad la'aanta weli lama arag gabar reer jubbaland ah oo macaarad ah oo dowladdeeda ka hor imaaday ma hayna sida ragga lagu loo hayaba gabdhuhu kuma jiraan waxa macaaradka ah waxaan leeyahay gabdhaha jubbaland ee jooga magaaladan kismaayo waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad haddana waxaan idin leeyahay maadaama aad ku sifowdeen inaad mar walba dowladdiina garab taagantihiin aad iyo aada u mahadsantihiin ugu dambeyn marwe qamar deeqxaaji khaliif wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka ayaa ka mahad celisay xafladan qada sharafta ah iyadoo oo markaasi bogaadisay dadaalka haweenka reer jubbaland ay ugu jiraan dowladnimada jubbaland waxa ayna sidoo kale u mahad celisay madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam sida daacadda ah ee uu mar walba ugu adeegayo shacabka reer jubbaland gabdhaha jubbaland de waa la yaqaanaa waa gabdho howlkar ah dowladda iiday ku taagan tahay oo runtii waa la ogyahay waxay yihiin waa gabdho militari ah ma aha gabdho hooyooyin keli ah waa hooyooyin militari ah oo ay wiilasha jubbaland guusha ay keeneen ayaga dartood u keenay xooggooda maalkooda naftooda iyo wakhtigoodaba ayagay ku bixiyaan ma dhibaatoodaan wiilasha hadda geeri waa loo joogaa laakiin ma dhibaatoodaan yacni mana ciishoodaan dhiigoodaa la dhaqaa dharkoodaa lala daba taagan yahay gogashoodaa lasoo diyaariyaa raashinkoodaa lala daba taagan yahay sabood iyo mooralba meel kastoon joogna dal iyo duba xataa kuwa aan weligood arkin oo jubbaland laakiin u dhasheen waxaad moodaysaa in jirkooda kurageeyo habeen imaan hurdada lagama seexdo ma seexdaan marka dad fiican weeree jubbaland jubbalandna qabiil mehe waa dad qaran ah oo isu yimid oo walaalo soomaaliya oo hal sinji ah ilaahay nabadeenna ha noo adkeeyo haddee wax kaloo hadda maanta la sheegaayo ma laha ee gabdhaha soomaaliyeed waan u mahad celinayaa mar kale iyo mar kaleeto dowladdiina saa ula shaqaynayseena maba ladiin sheegaayo oo idinkaaba hadda hadda u taagan aniga qurbajoog baanahay waan idin imid waan idinka noqonayaa idinka mar kasta haddee noloshiina iyo ammaankiinaaba ku sugan inaad dadaashiin oo aada garab taagnaatiin madaxweynaha jubbaland waan u mahad celinayaa sida geesidnimada leh ee kartida leh ee dadnimada leh ee muxuu daacadnimada badan ee cadaaladda ah ee ummaddan uu madaxda u yahay uu mar walba uu ugu adeego waan ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala asagana cadowgiisa allaha jebiyo caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado sanna allaha siiyo wakhtigiisa uu ilaahay ugu talagalay inuu inta joogana si nabad le annaga de runtii sida aan jubbaland dowlad u noqonayba ilaa hadda weligaan dhibka ma bixin maba u noqonin madaxweynehan madaxweyne taagan oo ummaddiisa u shaqayn karaba mar alla markii la doorto dhibkii joogsado madaxweyne kasta oo madaxweynaha markii la doorto uu soo joogsado dagaalkuu bilaabo asagoo sidii uu taaganahay unbaa wakhtiga ka dhammaada ku kale unbaa imaada kii kale marka haddana la doorto wakhtigii la doortay madaxweynaha lamaba siinba firaaqo uu shaqo ummaddiisa uga adeego dagaal unbaa laga hor keenayaa haddana waa ujeediin dagaal kaleetaa bilaabmay marka dagaalkaasayta waa xaqdarro ilaahay wuu qabanayaa wixii xaqdarro wado iyaguu ilaahay ku celinaya annaga gardarro ma wadno qofna kuma duulayno kamaal maxamed axmed wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa madaxweynaha jubbaland ku eedeeyey xiisadda ka taagan gobolka gado iyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil farataag oo haatan ku sugan gobolka gado ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeeda dalka gaar ahaana khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka farataag ayaa weer dhanka afka ku qaaday madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe wuxuuna ku eedeeyey inuu ka hor yimid heshiis uu horey u saxiixay kadib markii uu ka waayey maslaxadiisa siduu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu eed tan la mida u jeediyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni isagoo sheegay inuu diidan yahay in doorashooyinka qof iyo cod ay ka dhacaan dalka balse uu isagu garoobay ku qabtay doorasho golo deegaan oo uu dhiig ku daatay hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo jubbaland iyo puntland iyo xubno kale oo mucaarada ay si weyn uga biyo diideen qorshaha filla soomaaliya ee ku aadan doorashada qof iyo codda ciidamada ammaanka jubbaland ayaa gacanta ku dhigay weerar qaraxa oo lala damacsanaa magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ciidamada nabadsugidda jubbaland ayaa xalayta howlgal ay ka sameeyeen gudaha magaalada kismaayo kaga hortegay weerar qaraxa oo la doonayay in laga fuliyo gudaha magaaladaasi qoraal ka soo baxay jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa oo ahaa miino ay ka warheleen ciidanka kadibna ay fashiliyeen si aan loogu dhibaatayn dadka shacabka ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka jubbaland ayaa ku guulaystay fashilinta miino nooca dhajiska oo ay khawaariijtu rabtay inay ku bartilmaamaysadaan shacabka reer kismaayo ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay maamulka jubbaland warkii door dhegeystayaal kala socotay raadiyaha cadaado sideetan sideed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo asharmaarka idinla socodsiin waxay farsamaynaya saaxiibka luqmaan yare intaa warkan warka xigaa ku kulmi doono ammaan allah